bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin faylameelba isu dhogdhaga haka dhowaada barnaamijka kulanku warsanna waa miin walba isanku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinimo arbahagalaytu taariikhdii keedinta tumiyo sagaalka bilo nofeembar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shirkadaysan barnaamijka kulanku warsanna uu nimadu hadiilan weliba ku mid ahaa xogayaha degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ibraahim alable ibraahim iyo weliba usuku warbiyaya xaaladda degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose wuuse horan sheegay inay degmada qoryooley saameyn ku helnaday fatahaadada webiga shabeelle haddaba qaabse ungurmada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya akhyaraya barnaamijka siinkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsanna uu nimadu hadiilan weliba ku mid ahaa guddoomiyii hore ee degmada buurakaba ee gobolka baay iyo weliba husiina kuwa dhalaya beesuli sheegay inay lakudhuunsadee degmada buurakaba welibaan uusa sheegay guddoomiyaha inay arrintaasay ku dambooyanga madaxdan tabadaha kujeedda degmada buurakaba ee gobolka baay haddaba ma aysan sababto la xiriirta inay la dhownsado beesa lanka taragalay degmada buurakaba akhyaaraya barnaamijka siinkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu haddii laan weliba ku mid aha wasiirka wasaaradda maaliyadda ee maamulka puntland iyo weliba huseena geega golaha wakiilada ee maamulka puntland uuse horjeeyaya miisaaniyadda sanadka labada kun iyo labaatanka haddaba may ku hereen golaha wakiilada ee maamulka puntland barnaamijka siinkaaya mudinaga maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe iyo weliba huseena kulan la qaadaya wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ee dowlad goboleedka jubbaland usoona kudhugunsaday waaqabadka wasaaraddaasiya may sheegeen inay haddawse wasaarado kulamo la qaadada axmed midoobe akhyaaraya barnaamijka siinkaaya marwada koowaad ee dalka marwo saynab cabdi macalin iyo weliba yana ololalanku gurmada ay dadka saamay fatahaadada webiga iyo weliba yana kuwadee gobollada dalkaasi maraykanka haddaba may ka dhelaysa hadduu inay arrintaasay bilowta akheeraya barnaamijka siinkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu haddii laan weliba ku mid ahaa wasiirka wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba husiina gebagabeeyey shiranta badan iyo iskugo-eega madaxda maamul goboleed dalkiyo saasoo kale dowladda dhexe kaasoo ku dareeray magaalada garow ee xarunta maamulka puntland haddaba maylan ku hadalay shirkaasaya maynas adduwa keedii akheeraya barnaamijka siinkaaya qodobada aas ee qodobo kale barnaamijka kulunku warsanna oo nimadu siinkaaya barnaamijka oo kuliba saaray waan sirdaraysi doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madax ku-deerta waliba maamul doone saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordareerta weliba wada sinkanaa dhegeystayaal hamiin faylan ku bilaabay qodobkan guraya raadi casarka kolkii la katukudii masaajid wiinaaga jaamacaga beledkun baydhabo yaa culmaadaba may baa ku digeyna muuqaal faafaaw maalmooyinka dambooye waan dhowareegaay bulshadu dhati ee kaasoo sheegan culmaadi imigiisa oo fiirsashadiisa ee tukoolu ku qaada u dambo isla mar ahaan taasna lunku baahanyay qof kasta oo muslim eh inigiisu dambahan ku deerinaa fiirsashada muuqaalkaas muuqaalku maybaa isku duubay lamaano reer inis ee wasan iyo kajareen gogolo maybana culmaado arrintaas haani suubi ka sheegeena iniyo ku dembi badanyiin ahaanka dhii iniyo fiirsadaan dhiibiyaan sidaas daratee yaa maybaa bulshadalka nool beledkun baydhow intiiba muuqaalkaas deeri idsidan direena culmaado iniyo tirtiraan inti ku horaytay salaada casar e baryay maybana culmaado iyo warjo intaas ka dareena ini qofkii hadaljo deeri waana hatana tirtiri waaye inti ku horayta baryay salaada casar ku hor iniyo habaaro doonaan akolkuli tukuda culmaado ku hadali masaajid wiinaaga jaamacadiiya maybaa hadaljo haayay koo luuqad adag ka qorana maybana bulshadiyo fadaayana iniyo hoggaansamaan silunku horseeda muuqaalka baahaw ee mujtamaxka islaamka dhetiisna kafaafaw kaasoo sheegeen iniisan faylahayna waana mudun inisi wadajar ee lunka horseeda yeedoo la ajiibaw faylahaantii oo ka baaqayaan culmaado silambaabii fadeexe i eebo sii dareerto oo ku dhalati muuqaal lakaduubi moobeel kureedna si fudud aanka galangalay ahaano fadeexadii ceebtaba ku jilaabadaayaan ee bulshadii islaamka fasahaadiyaw ceebtana faafiyaw waana lukuroonye maqaldami ilaahayu mar hoob uuna eena bini aadam mar walba may baa noo dhiyay khalad i gaf haba haato mayba layaab laha sida qof islaame uusa unka dhiiridi karo inuusa faafi qaybta walaalishay meeliisa ku asturu lahay ogaaw qof walba mayba saarana mas-uuliyadda usa ku kahorkooyow xumaanta wanaagana ka faafiyaw yeedo faylata ini qof walba usa hoosta ku xariiqa ini kullugaana ena dhibanayaal tan oo kale nii dhigi korta maadaama smartafonkuusu ayi koowada haysana haan dhibta ka dhiidina toolato ee hana wada deeri korto may ogsoognaa ini dadkun dhibanayaalkay iyin hanon una dhabna hano nila dhaladi hanona dhali hano qaraabe ena amboonay xigta maana jeelinin lan una noomid eh inuusa ogolaada faafiyawka xumaanta dadka hilibkoo iska iyin mayba muduna ini una dhowrna dhaqankaana suubun ee islaamka kaaso eh kan nin tilmaamaw wala fayli i wala xun saas dartiye weliba waa ini kullugaana unsurugna xilno isku saarna geeka ini bilaawna ololo lunku horseeda koro khatarta hanii eedan ee ha ku dareerta adeegsiga moobeelada longordaw smartafonka ee leh aaladoo walduubayaan iyo weliba aaladoo xiriirka bulshada ee longordaw social mediaha sida whatsappka facebookga instagramka youtubeka messengerka emowga iyo weliba fiberka haanaaso dhammaantiyoo leh aaladasi sahlan inta wallanka duuba waana moodi koraan galankala hadhowna sheeno korta ini laha bandhika yeedo likiyaayaw walaalka muslimka ohow ku digtoonaaw baafyawka ceebta muslimka bilow hatayni ada tirtirta muuqaal walaayahayta si ada annagata lanku taliyi wanaagga kheerna horseedii
dhaqajiise intaraw songoo jiro bablaayiyoose way ka baaro dhaqajiise intaraw songoo jiro bablaayiyoose way ka baaro aflax specialist hospital isbitaal istatuuga ini a shanghayna adiiba makiin sheegaw afarminka isbitaalka goray isbaare aysiin sheegnay iska talo isbitaal ilmo dhaktari idii caafimaad leesiin sheego aflax specialist hospital intii caafimaadka ka takasustiya inaska seeti islaantaho uudhata uudhata aflax specialist ogaahi udur adan ungorodaana oo fureen i ufkul hoo dareemo soconseew aflax specialist hospital kulays hoo kasaarinyaa shaqadii ku aadistay udur intii yalla ogaaday aflax kubaar ufa insha hiraane ugnag hooba iska aragda isbitaalka aflaxase awraajirta ordinaali aykoo kabaaro intir intir iyo udurka maskantaho gabtoona ay kabaaro koy aflahayo gurgurdayan aflah specialist hospital way liyaa meel bukaanka la jiifiyo oo iig nhayna i masaajid waynu ku helaanse daawo feeg nhayna iti iri nkadhiina raajita asra eh kombyutar ultrasoundna i shaybaar digital eh iska daay inlahayna aflaha way kiyaale zoonka lagubahasi ekes hotel manchester intaraw songoo jiro bablaayiyoose way ka baaro dhaqajiise intaraw songoo jiro
xogeyaha degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ibraahim malable ibraahim iyo weliba usa korbeya xaaladda degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose welibana usa xogeyaha sheegay inay degmada qoryoole iyo fatahaada webiga shabeelle saamayn ku weelidhay haddaba xogayaha marusarooga degmada qoryooley yaana qata teleefon kuwal kuweybdii xaaladii saasoo kala meelaya walmarahayang degmada qoryooleydan ka faylayana yaa wal ka faylaya wal biiwaba iyo roob lahayn wataa walku bahay ka day haye
alxamdulilah niya biiwa fiiro hayna kan oo roobkana warooba buisimena matoora saarni lama boqol saasha yaa biibiini alxamdulilah hadda oo rooba ka daraadana halkan aadan ay ka day haye
waliba aadan ninka darana agagaarka tuulooyinkan gaawirow haduuman jasiire iyo qoryooley waayahay waayahay marka biyogasay ee mudane anta kuwayan baa webiga shabeelle miyaa misaantaw webiga shabeelle waay webiga shabeelle waay haye marka degmada qoryoole gudaasha mase deegaanada kale
Ma degmada degmada caadina haase caadina hamingi maalada kalqaalanka shaqeeya loorada katuwaayo webiga degmada webiga wa reebaaye roob biyos reebaayna roobka laakiin ilaahyasaani waradii buu ismeen xaafadoo biigali lama boqol saa shaqayni lama boqol saa bambayni yaayay dhaqdhaqaaga kuwaraba ee degmada qoryooley
degmadawaremaarti dhaqdhaqaaqshe kuwaraba xaaladii iyo guud ahaan baynu isdareeraw
alxamdulilah alxamdulilah hal aduga lana adugaan alshabaabu kasday haye
walkala aduga maqarnun alshabaab qaayn waayahay marka saameeha kuweeldhadana biyoogasay dadka ku nool degmada qoryooley
والله يقول هذا فوردت من وقعنا هذا فوردت من وقعنا يا هي انه كوريا قدر على هي سلقان والله يرى الخبر يا الخرج يا هي قصدي haye مطورة كان سيان شغال حقدني سديني لما بقول ساعة حتى هو يرد هو عبد الرب كوي هذا عادي ما وين يرد لا يجي ولا بوضع قصدي haye ميلي ترى اللي غير ميلي ترى اللي ميلي ترى اللي waayahay marka xogayaha dowladda hoose ee degmada qoryooley ay taa marka qorsheyn weyn maadaama biyoogasay saameynsayn kuweeldhadanga
degmadanayaw eega laga bayrina tuulooyin kulanisuwe ilaa bandar barkeerow maxaa ilaahaysan ila kahaayna inteenti jaziire gaawirow haduuma ilguumaada la kormeera kasay haye
imaajiyow ilguumaada mayna kalibaaway degmada marka een kafinantana biyoogasay intiisan reebtaan maadaama aysan ee, saameynsayn kuweeldhadin
wallaahi nanka biya galaw fiirsa darteed maayo haye
marka biyo walilaahisaaniya isku reebahayna isku reebahayna halkan caadi maahe hadda wala ka dambeeya caadi maahe halkan waayahay marka may baaqi hajeedi laakiin maamulka koonfur galbeed soomaaliya
hala nin gargaaroy hala nin gargaaroy gargaar ambaan hala nin gargaaroy beeroy goheen hata intaabo beero biyiisa dhiiga gargaara codsan
waayahay idaa maasinta mudane
ay adii mudan wadaao
baabartun horano badeecada fuulhabilka kubahohayanka babirku afko injeeda banaadiraka kuhayna baydhow taransadaka iina ambosadew baydhawo iyasantaa banaadir may hanlitooshi yasmee baariyow badeecada fuulli ii bagaashka bedhaantisa liyaabi baadilay haato hadda baray bakaarka walaalaha oflow iyo baawartunaa ku raray oloo beentama e bakaarka walaalo oflow bogo goono untumang e tiirkii baydhawow beri imidig badeeca kulishe bakaare bay dhawa bartiyo ku adeegidaayangu bakaarka walaalo oflow bayasurigu saaran hayna tobankii bakaarlay e koy hayka baratamo bilaabatay hol erobo bakaarka walaalo oflow beriima inusi ayo bulshoy iska nagmadleh baradima moodadow beesadis liseedina bashuurkanahan kula tabaw bakaarka walaalo oflow buunuhuugta e baaka eber eh bogshay may ka aragaw ogaw badeecadiis
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsa ayaa ku guda jirnaa weliba oda singalaha dhegeystayaal hamiin fayling ah gudoomiyaha harunta horumarinta qoyska ee guryasamo ahmed abshir gedi iyo weliba usoo kurbaya haruntaasi walaayo qobadaasi saasoo kala ololowsi sheegay in dhowaanha haruntaasi ay ku bilaawi doontaa gudaha magaalada tanbaydhabo haddaba gudoomiyaha marusgeega booqda idaacadda warsa ayaa weliba usoo waramaya wariyaheena muxdii husni waa mahadsantahay muciidin xusni maamulka idaacadda warsan iyo guud ahaan shaqaalaheeda wariyaasheeda waa mahad celinaya farxad ay ii tahay inaan maanta idinkugu imaado xarunta idaacadda warsan ee magaalada baydhabo intaa kadib guryasamo waa xarun ka shaqeysa arrimaha qoyska waxayna caan ka tahay baraha bulshada deegaanada soomaalida iyo guud ahaan caalamka meel kasta soomaalia kusugan tahay aaday uga warhayaan saddex tiiray ku taagan tahay talooyin ay siinayso qoysaska dhisan iyo kuwa dhismi doona mustaqbalka tababaro ay siiso qoysaska dhisan iyo kuwa dhismi doona iyo taageero ay u samayn doonto qoysaska dhismi doona si dhalinyarada looga kaalmeeyo arrimaha guurka maadaama ay awood badan oo ku filan aysan haysan baahida keentay in waxaas talooyin bixiyaan guri samol magacaas loo bixiyo oo la aas-aaso maxaa keenay cilada jirta maxay ahayd Eh, waxay ahayd eh, dalka soomaaliya eh, muxuudin xusni waxaan ognahay dowladnimadii soomaaliya mar hore inaga burburtay soddon sano waxaan ku jirnaa eh, baaba iyo burbur dhinac kasta ah nolosheenna dhinac walbaan ka baaba'nay ilaahay subxana watacaala marka hore waxaan ka rajaynaynaa inuu noo soo celiyo dowladnimadeenii iyo qiimihii aan lahayn iyo sharafkii aan lahayn markii ay baabada dowladdii dhexe ayaa maadaama ay noloshii oo dhan iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimihii bulshada kulli ay la baaba'een ayaa waxaan garowsanay in xarun arrimaha qoyska ka shaqeeya loo baahan yahay maadaama xarumo badan hadda la sameeyey qoyskana wax u istaago oo arrimahooda iyo duruufahooda gaarka iyo baahiyahooda gaarka meelo ay ay yani ku hagaajiyaan aan la arkin ayaa nagu kaliftay inaan xarun u gaar ah arrimaha qoyska sida magaca gurisama waa ka dhahanayso inaan samayno baahidaasaa keentay marka inay qoysaska soomaaliyeed ay xog badan ka helaan oo warbixin ay ka helaan eh, noloshooda iyo mustaqbalka meelaha ay ku hagaajinayaan insha allah ma idinka la raadisaan qoysaska wanaagga inay guryaha u gargaraacdaan mise xarumaha laidinku soo booqdaa oo wanaagga markaasaa dadka u sheegtaan xaruntan ugu weyn magaalada muqdisho ay ku taallaa dadku ayagaa noo yimaada barnaamijyaan qabanaa talooyinaan bixinaa tababaraan siinaa wacyigelinaan qabanaa barnaamijyada guryaysamo aaday bulshada uga dharagsan tahay deegaankan baydhabo iyo guud ahaan gobolka bayna sababaha ugu weyn aan u nimid inkastoo su-aashaada inay ka dhex timaada ay ahayd waxay tahay in aan soo ballaarino adeegaas magaalada muqdisho ku ekaa ee deegaanada soomaalida aan gaarsiino marka dadku ayagaa noo yimaada oo fariimaha iyo bulshada waxaan ugu talagalna aan gaarsiinaa oo arrimaha qoyska ah talooyinka ayagaa naga soo doonta laakiin wacyigelinta iyo tababarada dadka annagaa u qabano oo la raadino oon barnaamijyo iyo kulamo waaweyn ayaa sida caanka ay ku tahay guriysama loogu qabtaa magaalada muqdisho markii fariin la sheegayo ama wax wanaagsan la qabanayo dad baa hawshaas qabto marka gurisamo yay hawshaas u kaashataa oo fariimahaas wanaagga ah ama talooyinka bixiya oo oo la kaashataa horta kaashigu laba nuuc waaye si guud guriysamo dowladna ma taageerto hay-ado caalamkana ma taageeraan waa dad soomaaliyeed ayay ka timid dadka soomaaliyeed ayagaa istaageera bulshadu ayagaa nagu xiran ayagaana taageera ayagaa nala shaqeeya intaa kadib markii aan su-aashaada usoo gudagalo dhinaca ku saabsan yaa arrimahaas idinka gacan siiya waxaan leenahay dad khubaro ah aqoon-yahano ah oo aqoon durugsan u leh waxa ay bixinayaan hadday talooyin tahay qoysaska la siinayo iyo haddii tababaro tahaba dad aqoontaas durugsan u leh oo qoys soo maamulay oo reer soo maamulay iyo kuwo laftirkooda aan weli reer soo maamulin laakiin aqoontii leh ayaan dhallinyarada horkeennaa dadka aqoon-yahanada ush- aan- yani usoo gudbinaa ee dadka soomaaliyeed si waxa aan bixinayno wax lagu kalsoonaan karo oo qiimo leh ay u noqdaan
gurisamo muddo inta dhan ay aasaasan tahay oo jirta saddex bilood saddex sano iyo saddex bilood ayaa hadda jiritaankeeda uu yahay waxaadna moodaa muxidiin xusni oo sida loogu xiran yahay oo adiga wariyaa taho dadka la socdaa taho kawar haayee adigii laga yaabo reeraha inaad aada uga uga faa'iidaysataane xarun dhisan muddo aada u badan ayay dadku ay moodayaan laakiin shaqooyinka ay qabatay iyo howlaha aan ku guulaysano waaweynka ilaahay uga mahadinayno muddo yaroo kooban ayay shaqadaasi ku qabsantay
kolley waa dadkii ugu horreeyey oo arrin noocaas u kaxaad tihiin tiimkiina guryasamo marka maxaa idin soo baxay markii laga reebo wanaagga idinka dadka aad u sheegtaan dadka iyo idinka waa sidee oo wada shaqayn ma jirtaa oo oo talooyinkii iyo mala idinka qaataan maasha allah maxamed xusni oo su-aal aad u fiican saaxiibkay dadka soomaalidu waxyaabaha keenay inaan gobolkan bay gaar ahaan baydhabo aan safarkeena kasoo bilaawno oon imaano waaba dareenkaas iyo sida ay noogu xidhan yihiin dadku ay u jeclaysanayaan barnaamijyadan ayaa keentay baydhabona waxaan ku nimid jacayl rabitaan annaga xaggeenna ah iyo rabitaan dadka reer baydhabo ah gobolkan bay gobollo badanna waa booqan doonaa oo magaalada kismaayo hadda usii soconaa marka dadku sida ay noogu xidhan yihiin u jeclaysanayaan maxaa yeeley waxa aan ka hadlaynaa waxay tahay wax dadku ay qiimaynayaan oo yacni daraynayaan maxaa yeelay reeraha hadda reeraha hadda dhismi rabana waa wax mustaqbalka ay u socdaan iyo meel ay u socdaan oo gogol xaar ay u noqonaysaa reeraha dhisanna meelaha boogta iyo dam iyo iyo yacni dhibaatadu ka jirto ayaan ka hadalnaayoo aaday qolo walba waxay u tidhaahdaa waxa aad ka hadlaysaan waa wax annaga nagu dhacay waa wax annaga na haysta waa waxaan kasoo gudbinay qaarkood leeyihiin marka dadku aaday noogu xiran yihiin noogana hambaliyeeyaan dalay dibad meel kasoo joogaan howlahaas wanaagsan ee arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha qoyska iyo horumarintooda waana wax runtii ilaahay subxana watacala aan uga mahadino ayadoon wax dhaqaalaa cid gaara nugu siisa aan la arkin ayay howluhu noo qabsoomaan waana mahadsan tahay ugu dambayntii baydhabaad booqasho ku joogtaa adiga iyo tiimka waxaa idinka filayaan bulshada reer baydhabo oo idinku xiran ama hadda aad rabtiin ina u qabataan oo bulshada u sheegaysa maxay tahay adoo soo koobaya
reer baydhabo runtii dad aan aada u jecelnahay deegaan aan aada u jecelnahay waa markii ugu horreysay oon imaanayno runtii horta marka hore intaan waxaan u wadnaa aanan u sheegin waxaan uga mahad celinaynaa reer baydhabo siday isugu xiran yihiin guud ahaan siday uga faa'iidaysanayaan waktigooda siday shaqo iyo loogu mashquulsan yahay waxbarasho weli ma arkin qof reer baydhabo ah oo meel iska fadhiyo inta badan runtii intaas waa boga- bogaadin ammaanka qiimaha badan ay haystaan wax kasta nolosha waa amni aan uga mahad celinayaa intaa kadib reer baydhabo qaarna hadda waa la kulanay gaar ahaan xarumaha waxbarashada iskoolaadka iyo jaamacadaha haddana waan u soconaa qaybo kale oo bulshadii ah culimaadiinka aqoon-yahanada haweenka dhalinyarada kulli waa la kulmi doonaa insha allah waxaan u wadnana waxay tahay wixii aan muqdisho ku haynay oo arrimaha qoyska oo talooyin leh oo tababare leh oo taageero leh ayaan u wadnaa barnaamijyo waaweyn aan ka qaban doonaa baydhabo insha allah
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
bariidole ii miranin qubatay jilaal bogbobshay ii gaanjardis milee waqoog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waarinya maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay ooshii maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahata inti dabeel koraadii ii dubaysay injeedee danseeha ka galay imboqohooto dibadda hasku diiwaan geliyey bohooto dibadda inam hayska diiwaan gelinay alaab dhismo doonga ahaa dabaqi iskorsaaro dib sii sido faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee new star tuuba qashaha handhoortay qeybtiya koowadna xamara iyo baaqa tufaasay
waayahay dhegeystayaal qayb hore ee barnaamijka kulanka warsi ayaan ku guda jirnaa weliba wadasinkana dhegeystayaal hamiin faydnaga gudoomiyii hore ee degmada buurhakaba ee gobolka baay iyo weliba huseena kuribeya eedeemo iyo saasoo kale dhaliilila hanjeedi oo keedinaya inay beesa lankataragalay degmada buurhakaba maamulkii hore usudhunsidee haddaba gudoomiyaha maruse qata taleefonka idaacadda warsa uusan ku warami wareena maahir oo rooga dalkaasay iswidhaga iyo weliba use faahfaahin kubiye ee beesadaas ay meeliya ku damboyta iyo saasoo kala cidda rasmi ee ku damboyta beesadaas la dhuunsade
haqdhowo waryahayna oo qaaliga ah oo sharafta leh wariye maahiya haajabdanuur bahda ee southern media corporation siin salaame runtii awalan maydan salaame dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed khaasatan shacabka degow degaanada koonfur galbeed soomaaliya khaasatan shacabka ku nool shacabkii kay degmada buurhakab iyo mayska salaame salaamta saamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gudoomiye adoo mahadsan miyay sababtada anin la xiriirtay runtii may waa sababtaan hasiin la hariiri may ba kumid ah may dheegay waraysi oonay tow runtii oo eed wuxuushniman leh oo nacasniman leh oo mudambiyaagu korol koley mas-uul maaro korolanko hadda mooricaanka ee buurhakaba roogo sabda sheegada inisu gadoomi eye hadaladusu ka hadali lacajli shahsin lahariiri ini ana macna hadalo usu ka hadali jawaabtii ana siinsi saas daraadiya oo gedka usu gefi oo la mas-uule senator geg oo xildhibaan dowladda federal oo mas-uulkii deegaankaas ayahka jeeda usan gefi igedkan ingefi daraadiya hasiin lahariiri ini ana warsiinkasi ma ay jawaabtaada biida falahayta gudoomiye guud ahaan hadaladii lankaashay ku hadalay iyo walmaka jara lataa mise eedaynta lahkiinjeedii yaa ku jawaabta fadaasa su-aalo nansiin ka jawaabe iyo qaabka nacasnimada usan hadalay inta dhon yaa inanan ka jawaabe oo gedki usan gefi ma alla ana ima alla madaxdii kale oo usan gefi inanan ka jawaab daraadiya haseen la xiriiri waa tahay adoo caddeeyasa waa usa gefke eyi oo usa jeeshidii ma eyin runtii may waaye horta ee lankaasay lama sheega ka hadali lamada sheegaysa ka hadali may waaye to horta may beenka sheegay oo usa erey ini usa ara senatorka baasama hadiidna meelo wala kasha sheegay taas baan ikada iba ka sheegay senatorka degmada baase handari wala ogi taasay marqay marqaati la baasadi usi isor istaaka suubi waayo may waaye waa lan awal balanka tarika degmada ini masaakinta shacabka unoolana walanka teena tootaasa tan kale lama adnatan usan ingefay usa ari oo nayto may waaye usan in ari inanan ka jabaab oo usa ari lankaas shaqadiis inta mataara shaqada tiyadanoo taala waa ari runtiis waayo anadan walhabarida aha iska garaadni ihini shaqada tiiday shaqo oonay taw horumar ee analan horumarkii deegaanka fadaw oo ini umadi walan qobod fadaw aaway fadaw ahaay usuna lanko mooryaan eewo suusa dish aftika edaysna usa dembida usa ka qiradayna usla mooryaan eewo mayba kala jare hadda oo ogsintiina intana degmadaas roogi dhibaato maka jirna qalalaaso maka jirna intiis haddu roogona geega heer mayla marahaya ini nogi usu dhali maalin aday degmada buuraka bilaama isuku kufsada mayba kale oo jaree runtii oo nasiib dore e oo haddana geega shidow markaati ataa warilanko haddu kor shidown buuraka inta fira male shidow markaati ataa may hadda geega shacabka kunool degmadaas markaatina kain oo hondhooshan oo maclansinin oo walwalban iyo aragahayaan ini degmada geega horumar landafadahayna lanka hadda geega oo meelo mas-uula hadlaya oo meelo rooga lanlanka tirgale waa ini usa naafooyinka nagad lang naafe ah ini gadoomi naafe nagad umaayo ini geega degmo heersay degmo qadiimi oo taariikhi ah oo degmadii buurakaba la kasay inta degmooyinka soomaaliya geega degmada horeyta ah degmo geega ilaa afar boqol iyo labaatan tuulish abshay ku nool ini lang uuryaang eh mooryaang eh oo boos ah ini geega mas-uulinka weel waa ayaan daro runtii oo nasiib daro shacabka buurakaba ka habsatay arokorna taas gudoomiye maybay isu sheegay lacagta senatarka usa hadhiibi intii in hayna lacag dhammaystiran isla mar ha-aantaasna lacagtaasay lahaa masi waddo qaldan arrintaasay maay guddoomiyiga ku sahanya may aro karo mal aro koro may baan ka sahanayne sidaada la socoto guddiga abaaraha na walba guddi magacaaruday guddiyaala waa lan xil saaray aragtii berdaalnimin gudda waa la ku wareeji maayo gadoomi degmo malan dhimna walaalkay maahiye sadex dur oo kale aragtay gadoomi malkureejineen dad onetow guddi ama ganacsatanagadan ama guddi kale la- dadkiyo wala wadiren alalankiyo ama holun furi korananalan diibay maaye la gadoomiyaha khasaban ahe marsi ari maarana berdali beasidka diibi baydho beasidka diibi hudura beasidka diibi tamanwada aragahaynawo gadoomina mal marsiina taasnay waaye man aragaan ishortaag oo ummadaas masaakiintaas shacabta gargaarka lahanka targari oo la horsurmaa oo aragaan waayahay ee lacagta sanatarka ha dhiibi mayba sheegay he qiimaha usa ha sheegi ini nhayna qiimo ku badan hayti sanatarkan usa sheegi ee ini lacagta qaar ku mid ah us- iskoolka dhisi doona laakiin hata may beeray sanatarka lacagtaas qayb ka mid ah yahanin deri walyaabo una ku diidnayn taasa ku mid ah taley sanata arantaas ku warqabna sanatarka waraysanaysa walanjaronin sheegi beesada tumankun kun jirta shan kun mahya diibanana mankii oo xisbigii madasha qaran sidananinka sheegay shan kun si jaabshayka diibi tumankuna degmadanka daagaya ari sanatarka saada degaysati degmada buurakaba tumankuanka daagaya ari tumankunkunasaka daagay shan kun iskoolkoo gabrowga masaakiye oonga dhakadaayaan ini walanka dhiso go-aan sidii meelasa geli shan kun ini masaakintii biyo idoode oo waxyaalaha deereen bisi go-aanka sahay ishortaagana lakasuubi awal bura usneedanan jeen ini wal ummadaasay horumarsho degmada buura kale ini horumar yeelana dagaadamahay ummadana markhaati kaata ilaahayna markhaati kahay lan walba noogsimin may kaaraysaan walaashisha dadka deegi shambirooda roogay may babadee waa kaari ilaahay heeskiinka dhaariyey ana dhalishanaad lamada kun tomi todobada liimada aawi degmada buura kale mayseeda bili todobaad oo dhammaad ee seedi bilisiyadanna ini markhaati kahayten garoonkii buura kale haaganaay oonay towqaa shantii soddon sano degmadaas buura kale haafuday wada jarmacla magaaladii dhaxyaali ini una aruurinay jididkii oona tow eberhayan una suubini ini una horumar walwalba iska dayni ini degmadii isbitaalada ka dhiso iskoolada ka dhiso ad nalal- nalalkii adaadii sororada ka sheegayaan degmadataas iyagi lan walba idhiisa bayaaanka ah shambirooda rogaba magoban elakaari hata abowdi waaye anshuura qaadahay masaakintii howlagan waata farsa anshuurka qaadahay wala aruuriyahay dakhli aruuriyahay abowdi waaye helo roobadaada ka jira ini jidku hata degmadii oo unku xun hata duugo muddo umadi wal aran hata abowdi waaye maykatu siyaasa taas waana kiiqadaayasa ini degmadaasay lan lafadaana lan fayla lan wanaagsan lan horumarna ini lan lafadaana ogsantin lan geegma unqaboonma iyaalka og andheergaradka og aqoonyahanada og reed may waaye walwalba waqti laye insha allah shacabka buura kaba marle cadaalad hala doona lanka haddi geega mas-uulka sheegalo meelo roog laakiin geega ini maxkamad naftisa hasaara dembi us degmada kagal ini maxkamadda hasaaran baahanayo waaye dadkii burbur kun labaatan farsa umada dilaayeen dhacaayan waaye daraad lan usitaashay kamid ah yalan masaakiin hadiri kan aawdayba ani dilay jawaabtuusa jibaabi marada markaatidaas walaay kan aawdayba ani dilay arigi ay in warsida dilyadii lankii ari lan noocaasee dibuura kala hirkahaay markuna sii daro waa tahay gadoomiye ee markii aad xilkunka degaasi mayba sheegtay inay culays laha ka saari ay culeyska ha ka saari sidaan aan hore an sheegay ba xildhibaana heer federaal heer state yaa uleys haysaare dareemi aragi ileeka aragi waa may waaye hoolii wadageen bedelaadkana wadeen maamula dhisaayeen may waaye de anana markan may waaye magaaladii oo labaatan farsaa arqaladla kusuubee walxun haki walaasimo ana shacabkay jeele iyoonay jeelayan intii ana dartay walan dhiga fadi ana lan go-aan le yahay go-aan sidii aan geega shacabkay aan ofyaawo iyo aan o dakananka gan aan o walanka gan inaan iska dhaxbao go-aan sidii isana aragaaseen sida hadilankaasay hadilanka noocaas haddi geega buurakaba mas-uulu laleeyey wallan cadaalad oo naftiisba umadiusa garaafay dhamaatay in maxkamad lahasaar degmada lan baahnaayo waaye lanka noocaasi haddi geega buuraka mas-uula kaa meelo ka sheegadow kaasu suba maxkamad in lahasaar lan baahnaayo dareema kortaan lankiib walbarada ini marku magaalada kasta kahaayo oo siyaasiyiin kasta hayaan kuri dareema kortaan ee maxamed ibraahim nuur gudoomiyihii hore ee degmada ya-ta ee sacdanin sheegtii mayba sheegtay inay culeys xoogan laha ka saari dhiniga ee xildhibaanada heer federaal iyo heer gobol beet maadaama umad adagka jeel degmadii roogti ee ma inin cadday waaytii in ero waaytii hebel iyo hebel yaa culeyskaas ha isaare saas dartiya degmadii inku tabahay si unka fiirsadaan bulshadii degmadaas roog maahiya sabar muuqda sa'aalko dhana la ari may waaye afka fedilkooga tiriyoyna dhibaatadii late reer buurakab walwalba ogsanin geeg waliyo moogin male lanka haddi geeg buurakab roog dada sheensidi dadkaan uleyskay saarayna dadkaasa kamid ee walkasta geeg wal banaanka yaalaan wal waadax ee wal qarsan ee hebel hebel ma baahan laakiin gadoomiye meesha ina koro haddii ada magacyadiiyo qaryo hayta inay aranto walbanka jarna ada sheegahay maya aranta walaka jir wal ogi dadka caqabadaka ee deegaankaas wal ogi walkaas ee maahiya hebel maaraw laakiin wal ogi lan ogayn male geega shacab iyo neto aqoonyahan siyaasi lan ogayn male ugu dambeyn shacabka ka dhegaysada haya guud ahaan ha ka jeedaan koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba degmadii aada matali jirtay xataada xelsheku tabti may kala dadaaramaase adoo jaaniskun kasiidii warbaahinta isbahaysatay ee southern media corporation idaacadda warsan wadani news labaatiyo afar dotcom iyo garcia dotcom runtii mayba aan ka baaqe shacabkay ku nool deegaanada koonfur galbeed maale shacabkay ku nool geega shacabkii ka ana matalay degmada buur hakabe marka hore mayba aan ka baaqe in iyo nabadgelidiyo oo ka shaqaysadaan ka dadaala nabadgelidiyo maana ay nagarta daba koray marley may waaye iyoona uleedka haddi geega saaran ka baxa doona mana cadaalada hala doonaan hoob ilaahay biina waa helaya aran laakiin ma inka baaqe in iyo ammaanjo nabadgelyadiyo horumarka deegaanadiyo in iyo firaska saaran oo ka shaqaysadan intaas
بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر أرولا أبريوك حفيسة إي إلو إي العامل abshir sidaa iidoysadaa is aroosamadu waan istareyha arwidi liin oomanaayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniin kooytay alaab wareeg wayka oombahi ila walijeela uurkaana
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee loodareertaan weliba wada singalaa dhegeystayaala hamiin faylagaa faadama faarax cali weliba waa maamulka hogeenka iskuulka kaafiya akademi oo ku howlgala waa gudaha magaalada tanbaydhabo welibana ayay faahfaahinya ku biidayaa xaaladda iskuulka marungeega booqin iskuulka kaafiya akademi iyo weliba iyo maamulaha iyo ku warbiidaya sababta sheentay in iskuulka uu la asaasiyo saasoo kala waxyaabaha isuku bedelay walbarashada magaalada tanbaydhabo
iskuulkan waxaa la aasaasay labada kun horta hore ka fikirkiisa iyo caqligiisa wax badan buu soo socday ilaa labadi kun toban iyo afartii labadi kun toban iyo shantii laakiin wuxuu hirgalay labadi kun iyo toban iyo lixdii bishii sideedaad yuu hirgalay taas oo dadka ay aas-aasayaasha ahaa ama iskuulkan soo kordhiyay caqligiisa ay fiiriyeen markay fiiriyeen waxbarashada meeshan taalla iyo maxaan ku irahdaye kuwaalitigeeda ama say u say tahay ay damceen in ay keenaan wax ka bedelan waxyaalahan iskuullada baydhabo ay hayaan oo ah ardaygii inay uusan sanadkiiba iskuulka uusan fadhinaynin waa iskuulka kaliya ee hal sano la fadhiyo sababta iskuuladii baydhabo waxay noqdeen waxa la yiraahdo ibooti ama iqaab ama maxaan ku irahdaayay koorso annaga iskuulka annaga koorso ma aha waa iskuul ku salaysan sidii xilligii dowladii hore ay jirtay la fadhinhayo ardaygii uu fadhinaayo halkiisa sano sababtoo ilmaha wuxuu ku kala bixi karaa ama maskaxdiisa ay wax ku fahmi kartaa ama uu wax ku keeni karaa ama garaadkiisa uu ku korhayaa markii nusfulcaamkiina afar bilood ama shan bilood uu fadhiyo maxaan ku irahdaayay kii dambana afar bilood ama shan bilood uu fadhiyo markaas ayay cunugu maskaxdiisa kala bixi kartaa waxbarashadiisana la fahmi karaa marka markay fiiriyeen dadkii koorsadan bay dhaba taalla ayay waxay damceen si ciyaalkoodana dadka naftirkooda meesha iskale iyo dadka kaleba u naxahaya walaalahood iyo waxbarashada baydhabo taalla iyo waxay damceen in waxbarashada baydhabo mid ka gadisan oon koorso ahayn ay keenaan saas ayuu ku furmay iskuulka waayahay maadaama aada aas-aasteen iskuulkii kafiya academy maxaa keenay in maadaama baydhabo iskuulaad badan ku yaala in aad iskuulkana keentaan okay iskuulkan horta manhajkiisa wuxuu ku baxaya english wuxuuna ahaa manhaj laga keenay oo ku baxaya manhaj kenyaati okay dadkeenan reer baydhabo dhammaantood in yar ma ogi waxay u badan yihiin in ay hayaamaan ay u hayaamaan dhinacaas kenya maadaama uu yahay gobolka noogu dhow ee waxbarasho taalla puntland nooma dhowo maxaan ku irahdaayay muqdisho iyo mandheera waxay dhowaanshuhu annaga xaddigii b- reer maxaanku idhahdaa koonfur galbeed ahaan xaddiga noo dhowaa mandheera maadaama ay dadkeeni badankood mandheero u hayaamahayaan waxaa la keenay iskuulkii ay mandheero u tegi lahaayeen iyo waxay ku fikireen dadka inay u keenaan maxaan ku rahday baydhabo asagoo cunugiisii kharash kaga baxaynin oo salaada cunugiisii wax ka soo siisan haya gurigiisa dabadeedna iskuulkii markuu keeno iskuulkii manhajkii mandheero cunugii loogu wadi lahaa uu ku qaadan lahaa halkan loogu keenay halkan uu ku qaadanay waayahay maadaama aad, ah, aasaaskii iyo wixii dhan aad ka guulaysateen een, ka waran bal een, waxbarashada markii loo eego tayada iskuulka
okay waad dareemaysaa cunug shan bilood fadhiyey hal teeram keliya fadhiyey iyo cunug laba bilood teeram fadhiyey waxaa laga yaabaa in uusan buuggiisan manhajka isagoon dhammaynin cunuga oon kala barna gaarin in laga qaadaba meesha hadhowto ilmihii maxaa qabsan kara haddii buuggii uu soddon cutub ahaa oo uu toban qaatay ama shan iyo toban qaatay shan iyo tobankii dambena uun garanaynin ilmahaasi haddii xilliga dambe ama waqtiyada dambe ee ama sekandari gaara ama dugsi dhexa uu gaaro ay su-aalo ooga yimaadaan shan iyo tobankii dambe waa wuxuusan soo arkinba laakiin hadda waxaa lagu maxay ahayd ay beesgaraynhayaa cunugii inuu manhajkii isagoo dhammeeyey fasalka kale u gudbo waayahay ee, waxaad sheegtay in ee, hal sano iskuulka fasalkii la fiirsanayo islamarkaasna ardayga ee, kadib uu u gudbayo fasalada kale marka iskuulaadkiina ama iskuulkan hadda kaafiye ma jiraan ardayo oo oo dhammaysatay oo iskuulo kale ama jaamacad kale aadeen iskuulkan horta hore wuxuu ahaa dugsi hoose dhexe buu ahaa afar sanuu furan yahay galaaska u koreeye ee markaas la fadhiistayba galaas four buu ahaa galaaskii ugu koreeyey hadda la joogana waa galaas eight sanadkan un baan sugaynaa in aan secondary insha allahu sanadkan aan u gudbaynaa laakiin dugsigaana wuxuu ahaa dugsi hoose dhexe uu marka hore ahaa hadda waxaan u gudubnay dugsi sare yaa bilaabaynaa sanadkan haddii ilaah yiraahdo marka saasuu koritaankiisa hoosaba hoos buu kasoo koray hoos buu kasoo dhinmay maadaama caruurtiiba wax secondary aan u bilownaba aan ka weynay annaga waayahay ee, waxaad sheegtay in iskuulka manhajkiisa iyo ee, waxbarashadiisba ay ku salaysan tahay dalka kenya marka macalimiinta dhigaya ee, kenyaan miya ama saayigana waa soomaaliya waa macalimiin soomaali ah oo u dhashay baydhabo oo reer baydhabo ah laakiin wax ku soo bartay kenya kenya wax ku soo barteen dhammaantood waa reer baydhabo waa reer deegaan iskuulka baydhabo ku deg waa reer koonfur galbeed calaa kulli xaal wixii dhan ee ar- macalimiinta ee wadankii u dhashay oo dib u soo noqday yaa iskuulkan wax ka dhigaysa wax kenyaan ah nooma joogo wax dad kaleeto oo wadan kale nooga yimid nooma joogo wax ajnabi oo kalena ma joogaan waayahay maamul ku-xigeenka iskuulkani ayaa tahay ee, maadaama ee, waxbarashadii heerka ay maraysa aad aragteen ee, ka waran bal caqabadooyinka dhanka bulshada aad kala kulantaan okay dhanka bulshada caqabadaha aan kala kulanna waxay tahay bulshadii ma fiirin hayaan waxbarashada kuwaalatiga leh waxay fiirin hayaan iskuulka lacagtiisa marka la isku soo dardaro yay fiirinayaan haddaba ma ka fikireen haddii cunugaaga oo onadka lagaaga soo qaadahayo aad salaadii bajaaj soo saarto oo halkan aad keento waa nus doolar bishii meeqay noqonaysaa sii socod iyo soo socod baska salaadi ka soo qaadahaya maxaan ku idhahdayey onadka cunuga bishii dhan waa shan doolar shan doolar u qaybi bishii meeqay noqonaysaa oo waxaan afar kunyoonkii dhannayn qadadii yaa kuu soo hortay waa shan doolar bal cunug qade fuul ee ku cunaya sacan qadee oo fuul ee ku cunhaya bisha dhan boqol kun ku cunhaya ma u qaybisay waxyaalahaasoo la isku dardaray yay fiirinhayaan caqabada koowaad ee na haysata kaafiya lacagtiisa waa intaa laakiin lacagti maxay tahay subaxii cunugaaga lacag ma soo siinaysid wuxuu ku quraacan hayaa laba doolar bal bisha dhan laba doolar yoonkii waa nus doolar wax aan nus shilin aan aan dhannayn maxaan ku idhahdaa hal kun oo na sii kala gooy aan dhannayn marka quraacdii oo laba doolare maxaan ku idhahdaa qadadii oo shan doolar eh baskii oo shan doolar oo go-an baag iridkaagana kaa qaadaya iridkaagana keenaya intaas caqabada yar ee intaas ma ogi oo qadadaas iyo quraacdeed dugsiga ilmahaaga wuxuu ku dhiganaya iskuulkan manhajkiisu waa maadi iyo diini dugsiga ilmaha wuxuu ku dhiganaya reer baydhabo boqolkun buu ku dhiganaya ha intana boqolka kun baa looga qaadaya laakiin maxaa dheeri eh qadadiisii waysadaysii qabayskiisii wixiisii oo dhan baa dheeri eh intaas ma xisaabayaan marka inta caqabada ee jirta waa intaas yarta ama ogiya wax kaloo caqabadoon la kulanay ma jiraan dadka fahmay aad iyo aad bay ugu qanacsan yihiin waayahay n iskuulka maadaama aad sheegtay in qado iyo quraacba iskuulka oo uu bixinayo marka eh, bulshadana aad eh, sheegaysiin in ay dhibaato ka qabaan dhanka lacagta marka eh, intaas oo dhan eh, bishii maa loo xisaaba mase waxaa jirta dana gaara oo ardayda loogu faa'iidayna
wax dana gaar oo kaleeta ma jiraan bishi unbaa laysugu darayaa cunugaaga kun shilin subax inaad soo siisaa lama ogolo mobile lama qaato nanac lama qaato wax kaloo kasii weyna iska daa nanac lama qaato waa qalinka iyo buugga iyo boorsidiisu ilmuhu wataa mobile looma ogolo marka ilmihii baraagii haddaad subax walba saddex kun u siisaanke bishii bal ku dhufo imisay noqonayaan baraagi keliya halkan bareeg lama ogolo bareegooda quraacdooda halkanaa lagu siini qadadooda halkanaa lagu siini weysadooda waa halkan qabayskooda waa halkan wakaas marka intaas yarta ee wax kaloo dana ah oo jir male waa un intii oo laisku araruuriyey yay lacagtaas ku tumin intaas keliya wey waayahay n waxbarashada baydhabo markaan eegno eh, iskuulo badan oo waxaa ku yeelan eh, aad u faraa badan eh, welina way taagan tahay baahidii waxbarasha marka misleeda iskuulkiina eh, baahida hadda taagan waxbuu ka qaban karaa aad iyo aad buu wax ooga qaban karaa qofkiiba fahamsan haddaba waa la soo fahmahayaa maalinkaa iskuulkan bilownay labaatan cunug baan ku bilownay maantana asaga oo laba sano maxaan ku yidhahdaa jirsaday oo sanad saddexaad hadda uun u socdo iyo shan boqoloo cunug sii marhayaan marka waxaan rajaynaynaa secondary haddii lagu darana inaa aad iyo aad iyo aad uu sii kordhi doono dibna ay dadku ka fahmi doonaan insha allah adaa mudan
ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة durdhur hareeraha iyo dhuldoog leh dad adduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaabtii doorfayla waa isla wada daneeye duur yahmiinkii daalinay dadayaayi daawo dhabce deertii muraadka may daliilangae diinkii quraamad haruunlakii kagadaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashdanti maay haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoan diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka
waayahay dhegeystayaal qayboge dhexe barnaamijka kulanku warsanka yaanse deerne weliba odasinkalaa miin failan saaxiibkayga bilaal hilaal ayaa imaamaday barnaamijka maamulaha harunta quraansaarka ee daarul abraar ayaa weliba osaa kurbeya haruntu sababtalan aasaasi iyo saso kala waxyaaba ayay kordhidi bulshada ku nool gudaha magaalada tanbaydhabo haddaba maamulaha geeg maruna booqne haruntaasiya yaa weliba osaniin kurbeya harunta walaaye qomodaasa الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله حرنتان ميبوا وحرون قرآن سارة يو سنة رسول صلى الله عليه وسلم اللي قداوي يو مرك إن شاء الله بإذن الله الكريم أنا إيه معمولا حرنت قرآن سارة ميبا إذن كفرح سنة إنها نبوغت إذا عاد ورسان وإن أديقس بلشلون أديقس برقارن قاس إذن كفرح سنة معناها كفرح سنة حرنتان مدد دارة فرنتا ilaa micnaha maybwa taqriiban mayba ka qaabilnay sideed boqol iyo sagaashiyo lama qofoodad qaabilnay dadka koyowna maybaan badan haruntan micnaha bilaan iyo micnaha maybaan badan ciyaal yaryaraan badan intantu koreyti bilaantaasa shaleta bilaantun yaryaro iskuullada dhikadaayano micnaha ardayda tumitodow jarka tumisiya jarka hanun ilo qobadaas hanasaan badan hadda baryaalku ma ha ziyaadiyey ciyaal yar yar ha ziyaadi oo muddo hadda micnaha ma argahayn afar bilood oo kale walaayka damboy awlaad yar yar ha ziyaadi intaas dhanba micnaha mayba haddii micnaha dariiq ilaahay subxaana watacaala usan injiday ilaahay micnaha micnaha dariiqsi onu qaadna mayba shaydaan ma argaan sidoo kale mayba may kaloo micnaha badanaayay bilaantan lislagu qaban oo micnaha sixir iyo walaasaysayagna kooyi jareen marka insha allahu tacaala biidna kariim dadka inta kooyi boqolkiiba micnaha sagaashiyo sagaal caafimaad yo helan ilaahay ha sii unama siina caafimaad yo caafimaadka ilaahay ha dhiibe war walba ilaahay gacantiisa ka jaraan marka caafimaad yo helan alxamdulilah iidan feelayin maaragna iidan ninka daawaysadii walan kuwiin oo laiska daawayo waa diinta waay diinta sunnada rasuulka salawatullahi alayhi wasalam arrin qaali ilaahay subxaana wa tacaala na sii marka insha allahu tacaala biidnillahi kariim
haddii baad aragday aqabadooyinka haysatay gabro ugu weyn iyo haan yar yarba xaruntuun ma in suurtageliyaa dadkaasi marka ma muddooyin shuruudo oo xaruntuun lakuhooyo jirana mise waa bilaa free oo dadkaasi laga daawado jiraan
xaruntu mayba horto mayba maaragne dadka hadbalan ka micnaa sidii tabartiis ee ka daawayaanuun shaqaale ka shaqeeya shaqaale oo tiro badan xarunto ka shaqeeya xarunto guri deganta koronto ka jarta biyo ka jarta adeegyadaas dhan micnaha mayba una jaabkan ay unuun walna difaaca korna ma ah laakiin micnaha mayba lamba sidii haddana tabartiis ta micnaha ka dhawaayan xarunta langna may ku buryo lang nooc kastaado langna buryo ma jarta lang wal shuruud kale likiirow oo shuruudo qaale likiirow ma jarta lang walba micnaha lang dhibaysan okoy wala sidii walan qoobada korna iyo walan qoobadaan insha Allah waayahay marka maysan talafi inaysan aasaastaan haruntun jiraan harumo kale aysan ka latin gobolada soomaaliya
horta xaruntan inaynu micnaha baydhawona kusuubino mayni kala fay dadka waxyaabo xun oo ilaahay raalan ka hayna sida micnaha mingiska maarne walfaali leey والبورن اللي ولله رالن كان ولا اساس كداويا marka dad muslim ilaahay subhanahu wa ta'ala no wali ilaahay mayna saydin dhameystiran si marka intii dheegas iyo intii dheeganana deersiyan may baan sheegana in diinka ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya maaragna lisku macna lisku daawi arinkan ka fayda taaso may baan xarumo kalena sida balan bale may ba xarun kalena gaalkacay xarun kalena may ba kalena kismaayo xarun kalena may ba xarun kale kalena xamar xamar kalena may kale xarun kale ninyaale dhuubliya xarun ninyaale saasoo kale hadda may ba fadaan yani koonfurta soomaaliya dhan iska fidayna saasoo fadaan insha allah biidnillahi kariim maaragna saddexda gobol oo maaragna koonfurta soomaaliya ka tirsan in iska fidayna fadaan haddii ilaahay ogolaado iyo sii bilaaran ilaa meel unu deeri korno deerno fadaan insha allah biidnillahi kariim waayahay jirana marka caqabadooyinsan kula kulantan tan iyo intaysan roogda harantuun bulshadaysan qaabilaasan caqabadooyinkiisan kula kulmaasan wallaahi walan hadduuna taabado korno caqabadaasa ku kulmnayraana ma jarta gobolkan gobol diimeed waayo magaalada baydhabo ama micnaha zona baydhabo dadkun digil imi raflo dhulkun degow dad diimeed waayo dad micnaha mayba hata sida hata magaalada diinsoor oo kale oo linka magacaabi diinta soorase linka magacaabi waayo gobolkan gobol oo micnaha oo dadka micnaha geega xufaadul qur-aanka ama culammada soomaaliya gobolka wax ka baradeen waa gobol diimeed waayo unun wala hooli gacantuuna ka hayna hool diimeedu walna horku ayaa maaragna arrinkaasna ilaahay noo kor insha allah waayahay ugu dambe marka may baaqaya waa ma talooyin hajiyada ilahay dad badan waa jirana isku isbitaalada iyo farmashooyinka inta badan ambaho waana qarashaadku biyow marka taladaasay oo dadkaasay ka degma hajiyada ilahay talaa horta micnaha walaanka faylo iska daaweeyo diintu barzembia ta langa dagar lah dhawi oo dagar lah dhawi isbitaal sheeda kor lankas daaweey kor laakiin micnaha waxyaabo badan sida jinka oo kale ama micnaha mayba sida sixirka oo kale daawadiis qur-aan waaye qur-aanka micnaha marna ma ku maran maarna saasoo kale mayba dadka insha allahu tacaala may mar walba ku baraarujiyey ini diinshooyo aamina ini diinshooyo aamina sunnadii rasuulka salawatullahi aleyhi wasalam la qaado naftay naftiyo taasa ku baraarujiya insha allah biidnillahi taasoo kale dardaaran yar yar yaata dhiibe dardaarankani dhiibo meeta bilaantan calaykum salaam bilaantan jin yar mayba mayban dardaarmay inay xijaab dhamaystirin oo qaadadan awalan xijaab dhamaystirin oo qaadadan walanka dheewac ayuu munaas waay saasoo kale bilaantaan lasla qoba tuwalba ilaahay calabsheesiye inyo sixirka iyo isku dhaafan taasna meena iyo kuwaan tubaan taasoo kale may kaloo dardaarangaana dhiibay awlaadan yar yar la sheenahay oo shaydaan macnaha ka jara rasuulka salaatullah alayhi wasallam ma jiday onog hobis dhalada ini dhigta midigtana linka adima badana linka aqama onogi dhigta midigta linka adima badana linka aqama rasuulka shaydaan ma daaraari onogaas insha allahu tacaala bulshada taas naftay iyo macnaha naftii macnaha bulshada macnaha saasan dardaarma insha allah biidnillahi kariim
axmed baabuurkan imbi arooskii wadaytaan waa daaynayan haye saaxiib haye haye أنا نيهو غاري ما بكعي ما حكود عنيهو الأرض مكانك النظن وين الدهنية
no no no no no no niyo baabuurka wal cilid la eraw habayaato magafo ilo waliga alay hatta fadaas inaad cilid isku gilida baabuurka oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga shidaal wasaqaysan ya kishibta baabuurka may shidaalka marka aad kishibaas baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta ihasata waxay ahayd shidaal xumi
waayahay dhegeystayaalaha weliba wada sinkalaha dhegeystayaalaha hamiin faylangaha wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda maamulka puntland iyo weliba usageega baarlamaanka maamulka puntland uu soo horjeeyey miisaaniyadda sanadka labada kun iyo labaatanka haddaba mayse addoonkeedii miisaaniyadda soo horjeeya golaha wakiilada ee maamulka puntland iyo dhudhugun sida wasiirku arrimo hoosay faahfaahiyo ujeedda soo gudbinoo daraska miisaaniyadda laba kun iyo labaatan iyo xeerka ilaalinta ku dhaqanka miisaaniyadda laba kun iyo labaatan mudana guddoomiye mudana yaal iyo marwooye waxaa sharaf weyn oo ah maantoo ay taariikhdu tahay sagaal iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad laba kun iyo sagaal iyo toban in aan idiin soo gudbino miisaaniyad miisaaniyadda sanadka laba kun iyo labaatan iyo xeerka ilaalinta ku dhaqanka miisaaniyadda qaabdhismeedka miisaaniyaddu waa hab muujinaya sidii loo fulin lahaa siyaasadda iyo waxqabadka dowladda muhiimadda miisaaniyaddu waa in la diyaariyo siyaasadda waa in la diyaariyo siyaasad dowladdu ku gaari karto hiigsigeeda muddada dhow iyo tan dhexe iyadoo la muujinayo ku talagal dhaqaale ee la soo xarayn karo iyo qoondada kharashaadka lagu gaari karo yoolasha dowladda siyaasadda dowladdu waa in miisaaniyadda soo socota ee laba kun iyo labaatan lagu saleeyo baahiyaha asaasiga ah lagu saleeyo baahiyaha asaasiga ah iyadoo lagu xisaabtamayo dakhliga la soo xarayn karo iyo filashada koror miisaaniyadeed iyo caawimo dibadeed oo la heli iyo caawimo dibadeed oo la heli karo maadaama dowladdu aysan wada dabooli karin baahiyaha kharashaadka joogtada ah siyaasadda dowladdu waa in bixinta kharashaadka loo kala horaysiiyo sida u kal- siday u kala mudan yihiin iyadoo laga duulayo rabitaanka shacabka iyo dowladda puntland sanadmiisaaneedka laba kun iyo labaatan waxay diiradda saaraysaa shan tiir oo ku lug leh kobcinta dhaqaalaha amniga iyo adeega bulshada tiirarkaas oo ay sal u tahay hufnaan maamulka maaliyadda oo si habboon loo maamulo waxaana ka mid ah miisaaniyadda oo loo dhaqangeliyo sida baarlamaanku u ansixiyo iyo si waafaqsan habraaca miisaaniyadda iyo xisaabaadka dowladda ba miisaaniyadda laba kun iyo labaatan waxay xoogga saari doontaa abuurista ilo dhaqaale abuurista ilo dakhli oo cusub gaar ahaan kobcinta canshuuraha beriga ee kala duwan si loo helo koror dakhli oo dabooli kara odoroska miisaaniyadda isla markaasna yarayn kara tirsanaanta canshuuraha ganacsiga caalamiga ah miisaaniyadda oo laga miisaaniyadda miisaaniyadda oo looga qoondeeyo horumarinta gobollada iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka gaadiidka isku xira gaalkacyo garowe garowe laascaanood garowe boosaaso sidoo kale waxay dowladda puntland si joogtaa u bixin doontaa kharashaadka dhammaystirka waddada ceeldaahir ceerigaabo nidaamka fmska oo la gaarsiiyo dhammaan baraha canshuuraha aruurinta meeshay ka suurtogeli karto si loo suurtogeliyo in dhaqa aruurinta loo adeegsado qaab elektaroonig ah oo dah furan si waafaqsan siyaasadda dowladda miisaaniyadda dowladda laba kun iyo labaatan waxay xoogga saari doontaa hirgelinta nidaamka axsaabta badan iyo barnaamijka horumarinta dimuqraadiyiinta puntland miisaaniyadda oo koobaysa dakhliga iyo kharashka dowladda ee sanadka laba kun iyo labaatan waxaa qorshaysan inay dhaqangasho kowda janaayo sanadka laba kun iyo labaatan ilaa bisha labiyo tobnaad sanadka laba kun iyo labaatan mudana guddoomiye mudana yaal iyo marwooye waxaa muddadii yarayd ee dowladdu shaqaynaysay suurtagal suurtagala waxaa muddadii yarayd ee dowladdu shaqaynaysay suurtagalay in la gaaro yoolal badan oo higsigeeda xukuumaddu cod dheer ku sheegtay waxaan abuurnay jawi kalsooni ku abuuraya hay-adaha amniga shaqaalaha dowladda iyo sidoo kale shirkadaha adeega bixiya taasoo ah inay xuquuqdooda helayaan bil walba waxaan meesha ka saarnay dhaqankii fadlan taasoo noo suurtogelisay inaan bixinno mushaharka tobankii bilood ee lasoo dhaafay hadday ahaan lahayd amniga iyo shaqaalaha dowladda waxaa suurto gashay in sagaal milyan hal boqol sagaal iyo toban kun sagaal boqol toddobaatan iyo lix sanadkii halka ay ka kooban tahay bishii toddoba boqol konton iyo sagaal kun sagaal boqol sagaashan iyo siddeed laga beekhaamiyey madaxyo miisaaniyeed oo loo arkay inaysan la jaan qaadi karin mudnaanta dowladda waxaana ku talagalku yahay waxaana ku talagalku yahay in madaxyada la beekhaamiyey loo waafa loo waafajiyo mudnaanta miisaaniyadda sida ugu habboon kororka miisaaniyadda sanadkii laba kun sideed iyo toban laba kun sagaal iyo toban wuxuu noqday sanadkii shan iyo toban bilyan shan iyo toban milyan toddoba boqol sagaal iyo toban kun sagaal boqol todobaatan lix oo u dhiganta bishii hal milyan saddex boqol sagaal kun sagaal boqol sagaashan iyo sideed waxa uu noqonayaa farqigu waxa uu noqonayaa lix milyan iyo lix boqol sanadkii halka bishii uu noqonayo shan boqol iyo konton waa marka la kala jaray lacagtii la beekhaaniyey iyo kharashkii markii la kala la kala jaray waaye miisaaniyadda sanadka laba kun iyo labaatan waxay ka kooban tahay dakhliga gudaha dakhliga bangiga adduunka hay-adaha caalamiga ee kala duwan dowladaha hoose iyo dooqa iyo deeqaha laga firayo dowladda federaalka ah jaartarkaana waxaa ku- ku jira dakhligii aan aan malaynaynay dakhliga gudaha aan odorosnay sanadka laba kun iyo labaatan toddobaatan iyo sagaal milyan iyo laba boqol sanadkii halka ay ka tahay bishii lix milyan iyo lix boqol kharashka dowladduna wuxuu dhan yahay sagaashan iyo saddex milyan afar boqol lixdan lix kun lix boqol konton iyo lix sanadkii halka bishii uu ka noqonayso toddoba milyan toddoba boqol siddeetan iyo siddeed kun siddeed boqol siddeetan iyo siddeed waxaa halkaa ka muuqata in kharashku ka badan yahay dakhliga lacag dhan afar iyo toban milyan laba boqol lixdan iyo lix kun lix boqol konton iyo lix una dhiganta bishii hal milyan hal boqol siddeetan iyo siddeed kun siddeed boqol siddeetan iyo siddeed taasoo ka timi dinka dakhliga gudaha saddex boqol kharashkeenna dakhliga gudaha laga rabo wuxuu ahaa lix milyan iyo sagaal boqol dakhligeenu wuxuu noqday lix milyan iyo lix boqol halkaasa saddex boqol ka timi rajada laga qabo deeqbixiyayaasha siddeed boqol siddeetan iyo siddeed kun siddeed boqol siddeetan iyo siddeed waxay noqotay lacagta ay isdheer tahay miisaaniyaddu hal milyan hal boqol siddeetan iyo siddeed kun siddeed boqol siddeetan iyo siddeed m b kharashka dheeriga waxaa laga malaynayaa saddex boqol korarka miisaaniyadda gudaha halka caawimada amniga aan ka helayno shan boqol oo kun bishii iyo saddex boqol siddeetan iyo siddeed kun siddeed boqol siddeetan iyo siddeed aan ka rajaynayna inaan ka helno deeqbixiyaasha caawiyaasha caawiyo kaabayaasha dhaqaalaha miisaaniyadda laba kun iyo labaatan oo halkudhig u tahay hufnaan iyo howlkarnimo waxay aad uga taxadartay inaysan koror canshuureed oo la taaban karo soo rogin taa oo ay sabab u tahay in loo turo shacabka iyo ganacsada oo si dadban u dallacaya shacabka culayska canshuurta ee ka imaan kara dakhliga canshuuraha ayaa la filayaa inuu ka noqdo boqolkiiba toddobaatan iyo siddeed dakhliga gudaha halka tobankii bilood oo laba kun sagaal iyo toban uu ahaa dakhliga gudaha toddobaatan iyo laba boqolkiiba oo keliya dakhliga aan canshuuraha ahayn ayaa sidoo kale la saadaaliyay inuu noqdo labaatan iyo laba boqolkiiba waxaa lasoo waxaa la soo bandhigay boqolkiiba shan canshuurta gadista sales taxka iyadoo sidoo kale shaqaalaha hay-adaha mushaharkoodu ka sarreeyo siddeed boqol oo dollar waxaa la gaarsiiyey inay waajibto labiyo toban boqolkiiba waxaa xusuusi waxaa xusuusin mudan in shaqaalaha ay ku waajibays ku waajibayso noqon karayaan kuwa ka shaqeeya shirkadaha ganacsiga waaweyn enjooyada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah marka laga reebo shaqaalaha tooska uu shaqeeya un-ka iyo dibulaam- diblomaasiyiinta korarka dakhliga mudana guddoomiye mudana yaaliya marwooye isku darka labada canshuurood oo kale kore keliya waxay kordhin kartaa miisaaniyadda wax ka yar boqolkiiba toddobo iyo koror dakhli oo kale intaan imaanka iyo koror dakhli oo kale imaan karo haddii laba qodob inoo suurto gasho waxaa la joojiyey lacagihii curaaraha iyadoo hay-ad- hay-adaha dowladda loola dhaqmayo inay inay yihiin hay-ado miisaaniyad isticmaala sidoo kale waxaan qorshay sidoo kale waxaan qorshay waxaa qorshaysan in la xoojiyo unugga wasaaradda maaliyadda u xil saaran kormeerka iyo sidhow la socoshada qaabka qabashada iyo xaraynta dakhliga dowladda si loo hubiyo in dakhli- in dakhliga dowladda loo qiimeeyo loo qabto loona xareeyo si waafaqsan shuruucda iyo xeerarka maaliyadda dowladda puntland kharash kharashka dowladda mudana guddoomiye mudana yaaliya marwooyin hay-adaha amniga maamulka iyo wax soo saarka ayaa kharashkooda ku talagalka ahi kordhay kharashka hay-adaha adeega bulshada inkastoo iyana wax aan la dareemi karin kordheen waxaa qorshaha lagu darsaday in hay-adaha helaan hay-adahani helaan deeqo dibadeed taasoo aan la qabno maamulada soomaaliya madaxyada miisaaniyadda oo kordhay waxaa ka mid ah kow madaxa mushaharka golaha xukuumadda madaxa mushaharka golaha wakiilada horumarinta gola- gobollada tayeynta kaabayaasha dhaqaalaha horumarinta arrimaha amniga iyo sirdoonka horumarinta dimuqraadiyeynta horumarinta arrimaha dhallinyarada iyo haweenka horumarinta arrimaha maalgashiga handidhowrka guud iyo garyaqaanka guud wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo arrimaha bulshada iyo horumarinta garsoorka jaartarkaana waxaa ku qoran miisaaniyaddeenni kharashkiibaa ku qoran wadata guud ee miisaaniyadeenu waa saddex boqol afartan iyo lix milyan afar boqol lix iyo toban boqol konton iyo sideed dhibic sagaashan iyo sagaal gebagebo mudana guddoomiye mudana yaal iyo marwooyin miisaaniyadda aan hadda samaynay waa odorof haddii uu yimaado koror miisaaniyeed ama isdhin waxaa diiwegis lagu samaynayaa miisaaniyadda bisha lixaad laba kun iyo labaatan sida sharcigu qabo mudana guddoomiye waxaan golaha sharafta leh ka codsanaynaa inay ansixiyaan buugga miisaaniyadda iyo xeerka ilaalinta ku dhaqanka miisaaniyadda laba kun iyo labaatan si ay u dhaqan gasho xilliga loogu talagalay wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
genay mayka daaray geedo ungooyahay guray gooba goobeeye dhuxulaa ku garbiisadaye beedka digsiisada ungurtoy geedoo gaarakin daagay madoona guudaashay hirgaraase guurhugadiisana la deyray yunigaas jike yalla kinsheenay gaabinay haa hamayka daari ad waqtiga iyo dhammaadan xafiiska injeeda qur'ada ma himboobsido hemeen may suubiye walan dabkan bay dhabahayana dhuhulan barka dhabooda hemay suubiye ee usuni dharare madalay dhuhulan niin oogdo haase wal ku yimaadamay dhuhulana ka dhaboodi dharka ebara siidi sidowshana
waayahay dhegeystayaal qayb ugu dambe barnaamijka kulanku warsanaya sideerne weliba wada singilaa dhegeystayaal ahmiin faylaga madiinaga maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe ayaa weliba uuse kulala qaadaya wasaaradda cadaaladda iyo saasoo kale garsoorka ee maamulka jubbaland usoona ku dhugunsaday walqabadka wasaaradda iyo saasoo kale aqabdooyinka horsuruga garsoorka dowlad goboleedka jubbaland haddaba waa ku agaasimaha wasaaraddaasi oo faahfaahin kubiya ukureedna weliba meelisay kuwada leh madiinaga maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda ee garsoorka maamulka jubbaland
mudane madaxweyne iyadana sidoo kale waxaa jirta in wasaaradda ay arday scholarship mise deeq waxbarasho ay u dirto hadda ugu dambaysa waxaa la diray afar iyo toban arday oo jaamacadda muqdisho loo diray laba kun iyo toddoba iyo tobankiina waxaa la diray labaatan iyo kow arday oo puntland hadda gebagabo ay ku dhow yihiin insha allah haddii intaa ay soo dhammayso waxay wasaaradda dadkan ay dabooli doonaan baahida loo qabo qareennada baahida loo qabo in garsoorayaal iyo xeer ilaaliyaal la helo sanadkan waxaan siinay laba koor tababaro ciidanka asluubta oo ilaa gaaraya soddon mar soddon iyo mar soddon ayaan siinay insha alla hadda bishan decemberna waa tababar kale ayaa loogu celin doonaa muhiimadda oo qorshaha laba kun iyo labaatan iyadana waxaa noogu gaarsiinta garsoorka degmooyinka kale ee dowlad goboleedka jubbaland waxaa kaloo noogu jira kordhinta shaqaalaha wasaaradda way shaqaale way joogaan ilaa labaatan iyo sagaal laakiin waaxiyo badan baa hadda naga dhiman oo ayaga u baahan in wax badan lagu soo kordhiyo mushaarka shaqaalaha inta hadda ka qaadato wasaaradda maaliyadda siddeetan iyo soddon iyo siddeed kun laba boqol iyo siddeetan ayaa ku baxday bunno safar safar haddii laisku daro ilaa shan kun inta badan laba kun iyo lix iyo tobankii ilaa hadda wasaaradda operationkooda waxaa ka hadagareeyey u n d b marka laba kun iyo lix iyo tobankii ilaa hadda waxaan saarannahay waxyaalaha ka imaado u n d b operation costga u n d b naga bixiso ilaa iyo labaiyo toban kun uu gaaraa oo bishii sagaal boqol waaye xafiisyo badan la qaybsado wasaaradda waxay tagtay goob weyn oo iyadana soo indhaindhaysay baahida ka jirto oo insha allah dhowaan xarun gardhaqameed iyo maxkamadda wareegta la geyn doono cabdibarole iyo iyo iyo goob weyn iyo bulgaduud marka qorshahana wuxuu yahay inaan tagno sanadka laba kun iyo labaatan garbahari iyo dolow si ayagana assessment loo soo suugo sida hadda la sheegay xabsiga hadda ee dadku ku xiran yihiin dhibaato badanaa ka jirto ama hooy ha noqoto ama ha noqoto maxaa la dhihi jiray agabkii iyo ha noqoto noloshii waxoo dhan waan arrintaasna waa aad bay u waxaysan tahay dadaalka dheeraadka oon beri aan bixinayn oon leenahay bal xabsi ha la helo si loogu guuro xabsigan daajirsaday burburay muddo badan sidoo kale garsoorkii cadaaladda si aan ognahay deegaan badan hadda u baahan in la gaarsiiyo mar badanna runtii aan kala hadalnay gudoomiyaha garsoorka in la gaarsiiyo si hadda dhowli oo kale iyo meelo kaloo degmooyin kaloo fara badanaa jiro taana insha allahu tacaala caqabadaha jirjiro xagga aan isleeyahay miisaaniyadda iyo mushaaraadka inta badan laga yaabaa inay wax yar ka jiraan ha ahaatee laakiin wasaaradda waxay runtii aad ugu tala jirtaa qaabkii looga gudbi lahaa caqabadahaasaytoo jiro sidaan sheegnay arrimaha diinta waa runtii waa mashruuca ugu ballaaran aan isleeyahay wasaaraddan inta hadda aan joogay aan fiiriyey in ay u baahan tahay in loo saldhigo hadday noqoto horumarintii xagga maxay tahay arrimaha diinta hadday noqoto in lala dagaalamo barnaamijkan fikirka qaldan ama dee anshaxumaday waxba arrintaa ku salaysan taasoo u baahan in runtii waqti badan iyo in la helo runtii taliyaal ama la taliyaal arrimaha diinta iyo barnaamijyahaas loo helo si arrintaas loo asiibo barnaamijkay u baahan tahay sida laga hadlay shaqaalaha inta badan dadaal badan ka bacdi ilaah wuxuu noo suurtageliyay in la helo la taliyaashaas xagga runtii farsamada ama technical advisor xagga sharciga oo kale xaggaas generalka oo kale laakiin weli waxaas leedahay runtii waxyaha wasaaraddu waxay u baahan yihiin ama ha noqoto shaqaalaha ama ha noqoto la taliyaal xaggaan way u baahan yihiin annagu runtii barnaamijyadan waxaan isleenahay bal wixii dadaal ahaad samayseen laakiin waxaan mar walba soo dhaweynaha insha allahu tacaala talabixinta xagga nooga imaanayso madaxweynaha iyo iyo runtii la taliyaashiisa oo ah wixii aan ka gaabanay in noola sheego wixii maxay markaa aan saxsanahayna dee aanu lagu booriysay aan hawsha usii wadno marka wixii su-aalo waa meesheeda laakiin waxaan isdhihi karaa barnaamijyada hadda aan ka hadalnay dadaalkeenna ka wasaarad ahaan xoogaa intaasaa wax gaarsiinay weli laguma soo koobi karo inay hadda meesha lagu soo aruuriyey wax badan waxaa hadda aada u jirta moogtahay oo in hadda dugsiyada iyo meelaha hadda oo aan hadda sawiradiinana ku arkayn soo ma habboonaateen in lagu wacyigeliyo xataa dugsiyada qur-aanka oo kale iyo xagga diinta in loo bedelo meesha ardada ay dhulka fadhihi lahayd oo socodsaa noqon lahayd in bal kuraasi iyo loo helo sistamkan hore taqliidiga ah in wax laga bedelo isuduwayaasha oo wasaaraddii qaybaheeda kala duwan degmooyinka ma ku leedihiin xafiisyo oo wasaaraddu sideeda ma uga wada shaqaysan kulligood
ka mid ah degmooyin qaara way gaareen degmooyin sida hadda afmadow kale markay garsoo gaartay waxaa noo dhiman dhobli oo kale in la gaarsiiyo oo qorsheeda ku jirna meelahaasaa degmooyin ku gaareen meelaha kale waa meelaha aan ku socno madaxweyne meeshaas hadda waxaan isla tusnay waxaan ka wada hadalnay guddoomiyaha xoogaa wuxuu yidhi waa in la helaa dad capacity u leh xagga garsoorka u leh kadibna dhaqaalo loo helo labaas barnaamij aan aan ka wada shaqaynayna oon laga yaaba in xogteeda mar badan aan kusoo gaarsiina darabtikaada markii la helo marka garsoor runtii meesha u qumi karo xaaladada aan ogna anagoo ku jirno kadibna miisaaniyaddii meel loo saaro labadaas arrin aan la kufaadhicayna hadda aan wadno miiska noo saareen markay noo dhammaatan waxaan rajeyna in la gaarsiiyo kuleeda
waayahay dhegeystayaal guutaan waliba intaa kaaf meere barnaamijka kulanku warsan oo namadosin kuwa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kuwaliba asaare waan siira dareersayaa dhegeystayaal anu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhagga farsamada madakudeerta waliba imaamadahay saaxiibkayga bilaal hilaal intii barnaamijkan barnaamijka midda reedun kulamana akheeraya waa cabdirashiid rashka hoosin kutabasasiyo hamiig nabadeed asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh